gabarh soomaaliyeed oo lagu magacaabo asli cabdi xayir ayaa ku geeriyootay halka weriye axmed cabdiraxmaan jaakab oo ka mid a saxaafiyiinta soomaaliyeed ee degan dalkan maraykankan oo ku dhaawacmay kadib markii baabuur ay la socdeen uu ku dhacay tareen gudaha magaalada baron ee gobolka wisconsin ee dalkan maraykanka maalintii sabtida booliska magaaladaasi ayaa sheegay inay bilaabeen baaritaan ku aadan sababaha keena in baabuurka iyo tareenka isku dhacaan axmed jaakad oo hadda ku jira cisbitalka mayo clinic oo lagu daweynayo ayaan kula xiriiray khadka taleefonka waxaana uu iiga warramay sida shilka u dhacay iyo guud ahaan xaaladiisa caafimaad waddada innagoo saa u marayno baa tareenku nagu yimid si kedisa wax aynu maqalnay ee hoon ah oo u yeeriyena maanu maqal isla markiiba uu nagu dhuftay banaanku nooga tuuray waddadii isaguna dee uu iska taraarahay waa ninkaa xoogga leh waxaad ii sheegtaa bal dadka u sharaxda qaabka gaari yar iyo tareen ay waddo ugu kulmi karaan hasha waddada tareenka iyo waddada baabuurta caadi isu gooyaan taas meelo badan oo maraykanka ay ka jirtaa si caadi u gooya laakiin dhibaatada waxay ahayd in aanay meeshu lahayn wax nal ah ama laysi loogu talagalay tareenka ama xataa kii baabuurka midna inaanay lahayn ay wadda iska furan dhibaatadana taasaa ugu weyneyd inta badan waddooyinka tareenka iyo baabuurta ay ku kulmaan dalka maraykanka intaan arkay axmed marka tareenka uu soo socdo waddadu way xirantaa bere waaweynaa isku gooya qaarkoodna nalal ayaa ka shidma oo soo bilgileeya oo macnaheedu tahay tareenkii baa soo galay ee ka joog intaas ma jirin miyaa maya midna ma jiraan madaxaasoo dhan meesha kuma yaalaan waddadii markaanu dhex bartamaha taagan aanu marayna halkaa ayuu tareenkii nagu yimid oo nagu dhufta marka dhinacii gabadha baabuurta aynu saarneen waday ayuu ka yimid marka waddadiiba naga tuuray waxaana si wanaag ahayd inaanu horey noogu sii marin oo na dul marin ama aanu na jiidanin banaanku idin saaray banaanku noo saaray isagiina wuu sii gudbay in doora markii la socdo kadib uu istaagay lan waa ninkaa iska jiitamaye haye intaasoo dhan shilka waan la socday markuu ku dhacayay siday waxu dhacayaan inuuna tuuray waxaasoo dhan aan arkay aniga meerkayga u joogay intaasoo dhan haye marka albaabka inaan si kedisa iskaga furaan isku day maadaama aragtay nafta orada ku waamintada leer mogta albaabkaan fura laakiin anigii baa kici kari waaye waan isku dayey waan isku dayey waan isku dayey waa kicin kari waaye marka markaan kici waayey inantii baan eegay waxaan arkay inayba u dhamaatayba oy dhimatay oy dhimatay marka maadaama xaggeeda isu kasoo siiyey aniga waxaan la kici waayey dhaawaci gaaray iyo kursigeeda iyada oo aniga xaggayga usoo turka soo caririyey iyo iyadiio xaggayga usoo durugtay meeshay isku cariir noqotay marka markiiba waxaa yimid dad yaacaya iyo booliis iyo waxbaa yimid oo sidaas layga soo saaray iyo dhakhaatiirta caafimaadka iyo ambalaasta waxa marka anigu baa layga soo saaray meeshiio ka magaalada lageeyey waxay dhaheen waa in loo gudbiya maaragtay isbitaalka ocler meeshiiba layga soo saaray diyaarad helicopter ah marka isbitaalka igu dejisay halkaasaan ku jiraa weli ha ilaa haddaan jooga waxaad markaa ka warantaa gaarigii mise qofaa saaray waa labadeena un gabadhii waddo iyo adiga ha xaggee iska soo hesheen gabadha gabadha horta isku shaqaynu ahayn markii hore meel baanu ka wada shaqayn jirnay warshada marka waxaynu wax ka baranaynay maalin sabtiga librariga aynu ka barano sidashibka waxa loo yaqaana maarata sharciga baasboortka ee lagu qaato librariga markaan tegey wuu xirnaa maadaama iididii ay ahayd wuuba xirnaaba marka waan isaga tegay anigu markaan saa u dhaqaajiyano jirada sii geliya oo bankiga usoo bankiga herba usii socda oo lugeynaya oo lugeynaya ayaa iyaduna bakinkiibu waxay soo gashay librariga haye way ii jeeday marka way soo wacday waxay igu tiri inaad siirada sii geliso oo kuu jeedaaye xageed u socotaa waxaan ku yidhi bankigaan rabaa waxay tiri anaa ku qaadaysid meeshii baan ku sugayay itimi waa tiri anaa bankigaan tagna waan soo adeeganay maxaafadii baa doonaysaa igu tiri haa baan ku yidhi sidaasaan kusoo baxan meesha marka tareenka aynu ku kulanay waa xaafadii baan usii soconay markaa waa gartay marka iyadana citizenshipka ama sharciga lagu qaato citizenshipka ama muwaadinimada dalkama iyadana dhinac ka baranaysay oo ha ayay baranaysay dad badanaa ku barta meesha waa gartay marka iyadana muddo dheerba dalka ma joogto ilaa adigu waxaan u malaynaya afar sano miyaa ku dhawaad meelaasi joogta waa qiyaasteeda inkastoo siaan aan ugoyn waa gartay hadda cisbitaalkaad ku jirto magacee mayo clinic emergency magaalada ocler oo ku yaala gobolka wisconsin daawacaaga intuu leegyahay dhakhaatiirtu waxay igu yidhaahdeen garabka xagga hore lafta galada u dhow iyo xagga dambu ka jaban yahay feerahana afar baa jaban marka intaas ii sheegeen inta kale waxyaalo yar yar oo xagatin iyo jiitin iyo waxyaalo noocaas oo kale wax maarata waxaa weyn ma aha iyo waxyaalo jug iyo waxaas oo kale alxamdulillah waxaa nasiiba caasho sida waxu dhaceen iyo sida ilaahay iga badbaadiyey waa aad bay u kala fogtaa runtii waa kaaf iyo kala dheeri markii wax aad u jeedda dhacayaan eed waxba ka qaban karinna waa dhibaatadeeda marka gaarigii aad saarnayd siduu noqday isaga ma burburay intaan arkayay markii horta xag gabadha ku jirtay waxaan eegay meeshii farinka iyo gaaskiiyo laga siinay wuu soo dumayba muraayadana waxayd cancel marka intaasaan ka sheegi karaa kolley inuu u noqosho dambe malakaas
kaasi waxa uu ahaa weriye axmed cabdiraxmaan jakad oo hadda ku jira isbitaalka la yihahda mayo clinic ee dalkan maraykanka ku yaala isagoo ka badbaaday shil tareen oo ay ku dhimatay gabar ay wada socdeen oo asle cabdi xayir lagu magacaabi jiray